bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugunsaasan hamiin kasta saacdan oo kale markili kureeba hamiinimada jamaada ee sabtaga hoydaasa hamiinimo arbaawiya khamiisa galaati taariikhdan iyo keydinta labaatii shanta bilar saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ku dheegi doontaan hoylaahay karaal nagadan weliba ku mid aha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku dhawaaqay guddiga farsamada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa barnaamijkiyaasiinka gudbii doono kulankii geega baarlamaanka weeladi saas haata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoylaahay karaal nagada wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo geega magaalada muqdisho ku gobatay shirlanko hadalow sidulanka horseedo cudurka koronavirus barnaamijkee ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doone guddiyada arrimaha bulshada iyo ganacsiga baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku hadalay saameynta covid n ee bulshada soomaaliyeed iyo ganacsiga bukweeladi saas haata weliba barnaamijkaanasiinka gudbii doone gudoomiyaha degmada janaale ee gobolka shabe hoose iyo taliyaha ciidamada lugta xooga dalka soomaaliya oo geega kulan la qaaday bulshada ka dhaqan degmadaas iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya barnaamijkee ka dheegi doontaan waxyaabihii iyo kula hadleen bulshada iyo ciidamada qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkan ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle iyo hasiin saari barnaamijkantanasiin kula dareersihay dhinacsan aadana waliba gacanweynku jeysadahaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad barnaamijkaan ha ku dhowaada akhyaaray hamiin faylan kolka kaleeta akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya geega weliba magaalada baydhabo ku weeladay kulan shoorlamaad kaasoo iyonku doodeen xulooga xubnaha qabanqaabada doorashada guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welina baarlamaanka geeg iyo dooradenga tumishan xubnood oo lan diyaariyay qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada xildhibaan idris oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana xubin ku ah tumishanta xubnood ee qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada iyo weliba isku dhawaaqay liiska tumishanta xubnood ee lan diyaariyay inay qabanqaabeen waana diyaariyeen doorashada guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka gureedna weliba codlan qaaday sidii lka ansixi lahay guddigan sideetii sagaal xubnood oo xaadirtay kulanka iyo weliba iyo dhammaantion codeeyinga codgacantaaganka codeeyinga xubnaha qabanqaabada guddiga doorashooyinka gudoomiyaha ku-meelgaarka ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saatou ku dhawaaqay natiijada codbixintii iyo la suubiyay tumishanta xubnood ee diyaarinta doorashada gudoomiyaha baarlamaanka gureedna weliba mikrofanka la dhex marnay xildhibaanada baarlamaanka ee kulanka geega xaadiray una onwal ku weydiinay ra-iisho kaeedan guddiganyo geegiyo ansixiyeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo arbaca ah taariikhday ku beegan tahay shaniyo labaatanka bisha maarso labaatanka fadhigii labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha ku-meel gaarka golaha wakiilada wuxuu soo saaray warqad uu ku magacaabayo guddiga doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya magacaabid guddiga doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha ku-meelgaarka golaha wakiilada kadib markuu arkay qodobka afartanaad faqradiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kadib markuu arkay qodobka labaad faqradiisa koowaad ee xoroosaadka golaha wakiilada markuu tixgeliyey go-aanka golaha wakiilada ay ku go-aamiyeen tirada guddiga doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada kulankiisii koowaad oo ka dhacay magaalada baydhabo afar iyo labaatankii maarso labada kun iyo labaatanka wuxuu magacaabay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo ka shaqeeya doorashada guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya waxayna kala yihiin xildhibaan cusmaan buulle macalin xildhibaan cabduqaadir xasan cabdiraxmaan jookar xildhibaan mukhtaar maxamed aadan xildhibaan aadan sheekh xildhibaan aadan cali sheekh xildhibaan binti ibraahim cali xildhibaan maxamuud sheekh maaxi yuusuf xildhibaan shukri cumar maxamed xildhibaan qaasin maxamed abuukar xildhibaan xareedo ibraahim xuseen xildhibaan idriis axmed yacquub oo aniga xildhibaan injineer ibraahim macalin cali xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jile xildhibaan xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jile xildhibaan shukri faarax cali xildhibaan axmed bashiir axmed xildhibaan cusmaan maxamed gaarane xildhibaankaasaa noogu dambeeyo tan waxay ahayd magacaabista gudoomiyaha golaha wakiilada u soo saaray go-aankii sheegan go-aankii baarlamaanka oo guddigii doorashada toban shanta hibnaad magayaasha unta laka akri laka ansahayaaye odkii una qaadi maynagare diidde malawaya ma jirto lanku aamusay oo adeegii banaana ma jiro kooranka may haya siyeeti i sagaal hibnaad oo baarlamaanka koonfur galbeed baarlamaanka lamaade siyeeti i sagaalkii hibnaad kulli ma ogolaadeena marna toban i shantii hibnaad oo guddigii doorashada guddoonka baarlamaanka ya ogolaadeen siyeetu isagaalkii hibnaad marka odkiisa kaan tahay gudigiina kaa kaan tahay eedi eedana maahadin runtii shacabweynaha dowlad deegaanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan u sheegaynaa aan ugu bishaaraynaynaa in xildhibaanadii ay soo noqdeen xildhibaano aqoon-yahanada oo dhallinyaro ay u badan yihiin runtii shacabweynaha waxaan u leenahay waxaan leenahay inay nagu kalsoonaadaan oo shaqada oo ayaga ay noo igmadeen iyo howlahana noo igmaday runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka dowlad koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis maxamed xasan laftigareen oo dhallinyarta soomaaliyeed dhalinyar gaar ahaan dhalinyarta dowlad deegaanka koonfur galbeed uu siiyey jaanisyo badan runtii mudane madaxweyne waan kuu mahad celinaynaa milyan jeer xildhibaan xareeda ibraahim xuseen maanta inaan maaragtaa shan iyo tobanka xibnood noo magacaabay aad baan ugu faraxsanahay mataqaanaaye insha allah waajibaadkeenna oo noo igmaday waan gudanaynaa hadduu allah inoo raali noqdo culeyska jirana allah inoo fududeeyo anoo xildhibaan aamana daxfide maanta ka salaamay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdiasiis maxamed laftigare oo si un eed iyadan ka faraxsagna dowladdii landhisi boqolkii bisyeetun mutaalin ah oo nidaam iyo iyo kala dambeyn eed iyo eedan qaban eed iyadan ka mahadsanta dowladda ka dayashilata dowladda eed iyada ka dayashanlata farxad wiinga banaanka eedan yaala shacabka eedan faraxsanya se iyo si ka dheer yaa kayn rajaayana aad iyadaa siin salaama salaam bacdija wabilaahi towfiq aad iyo aada umahadsan tahay magacaygu waa cusmaan maxamed gaarane waxaa la ii soo xulay inaan ka mid noqdo guddiga doorashada qabanqaabada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed taas oo loo qaaday cod ayna ansixiyeen golaha wakiilada koonfur galbeed waxaan suubin doonaa hadduu alla idmo sidii micnaha xaqa ah ayaan waxaan usoo qabanqaabin doonaa aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan ka mid noqday guddiga doorashada bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maanta waa golaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed waxay yeesheen fadhi fadhigaasoo ku saabsan micnihii in laga wada hadlo sidii loo soo bedbelingelin lahaa oo loo habeen lahaa loo soo horumarin lahaa doorashada gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed fadhigeennii wuxuu ku dhammaaday si wanaagsan iyo isafgarashaa waa loo codeeyey waxaa fadhisay siddeetan iyo sagaal xildhibaan codka waxaa wadasiiyey siddeetan iyo sagaalka xildhibaan waxaa waaye anna waxaan ka mid ahay guddigii loo igmaday inay ka shaqeeyaan soo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed insha allah shaqo adag baa noo taalo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nala garab galo shaqadaas sida u wanaagsanna uu noogu dhammeeyo insha allah soomaaliyadana waxaan u rajaynayaa horumar iyo guul iyo farxad soo degdegta insha allah mahadsanid
Gaff, Gaff. Gaff Media, Gaff. Gaff, Gaff. Shirkadda daawacadda. Gaff Media. gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday goosdambeedka ku koode nankii daawacad gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkadda kagaraada goyti gaaf mediya garaasii dooga haabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkadda daawacadda ee gaaf media garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkadood daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf mediya weligalii weliguddi wala gaardhakawma leh shirkadda daawacadda ee gaaf media daawacadda heb e dhisaan door eh shaqaale khibrad i aqoon leh garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkadda daawacadda ee gaaf mediya
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaasa gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaaro soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stambis brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacadda ee gaaf media mayba kiyaale markii ada mooda sharaama shantaraal intiad andeer dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markii ba aragaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale ewerli hal lama afartii sed konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumi sed ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeg maybua gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacadana
qaybaga hor barnaamijkan iyo la dareertaan magaalada muqdisho weliba ka qobsoomay shirweyne lanku hadala ay sidii lanka horseedi lahaayey cudurka covid oo hadeeray gudaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ditoreso fawsiya abikar nuur iyo weliba iyo ka warbiida ahamiyadda shirkun lanku hadala ka horseedaga cudurka covid oo iyo geega ku qabatay gudaha magaalada muqdisho shirkan focuska waxaan ku saari doonaa haddii alla idmo cudurkan coronavirus sidii looga hortegi lahaa iyo si annagoo midaysan aan ugu wada shaqayn lahayn muhiimadda in si dhow laysula shaqeeyo lays arko wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka federaalk ayaa ka sheekeeyey kulligaayo dad caafimaad si ugu shaqeeyaan nahay waa ognahay khatartiisa waxaan ognahay nidaamkeena caafimaadka sida uu jilcisan yahay waa mid ku socda deeq bixiyayaal diyaaraddii ugu horreysay oo jack ma uu soo diro oo wadamada afrikaanka uu garaayay shalay timid ilaa yaalaana weli waa xiran tahayo sidii loo qaybin lahaa iyo waxaan kala shaqayn doono cudurkan cudur halis ah waay ilaahay ha naga haayo halkaysaan sheegnay soomaaliya haddii aan nahay ilaa alaana la ogyahay la xaqiijiyey halkii kaysna qofkii aad inuu u fiican yahay maalina uusan qandhanin ilaahayna waxaan ka baryaa inta dhiman wakhti yaraaba u dhiman waa inuu caafimaad siiyo maaragta jirkiisa uusan ku jirin inta baaritaanka uu u maqan yahayna waxaan rajaynaynaa inay negative noqoto haddii alla idmo annaga wasaarad ahaan maadaama waxaanoo kaleeto weligan diyaar aanan u ahayn runta aan isu sheegna waa wada waa wada aan sariirnay waxaan isugu wacnay dadkii deeqbixiyayaasha wasaaradda maaliyadda waxaan ku niri wax allaala wixii aada noo qoondayn kartaan hanaloo qoondeeyo sababta ah xitaa qalabkii qofka keergaraynayo qofka xanuunsan ama baaritaanka u samaynayo xitaa ma ahayn wax yaalayo badan wax sii gabaabsi ah oo waagii eeboolaha la keenay wax ka hareey ah waa qiyaasi kartiin marka welwelka galay ee wasaaradda caafimaadka oo mas-uuliyad khaas ay ka saaran tahay markii laga soo daadego ee shaqooyinkii kore dowladnimada waxaan diyaarinay qoorsho aadayna u mahadsan yihiin cid allaale ciddii ka qayb qaadatay qoorsho buuxa oo qaran oo loo wada dhan yahay inaan baahideenna ku salayno oo aan diyaarino waktigay qaadatay laakiin at least wax laysugu tegay oo la diyaariyay baahidii saasaan door bidnay inay muhiim aada tahay inaad noola ogaataan si hoose qorshihii maanta aan soo bandhigno aan isfikrad dhaafsano idinka si a isu diyaarinayseen waa ognahay tabarta haddii federaalkii xaalkeeda saan uu yahay dowladihii memberka ah iyaga naftirkooda dhibka haysta ma sahlana waa la soconnaa inaan qorshahan ka dhigna mid aada nala aragtaan si dhow oo annaga keliya aanan diyaarinin laakiin loo wada dhan yahay sababta waxaa la yidhi talada adiga kaa maqan walaalkaayay ku jirtaa baahidii waa isla baahidi dhibaatadii waa isla dhibaatadii wadankii waa isku wada dadki wax walba oo gobol sheeganaya kan kala gobolka kalena waa qaba marka inuu ahaado wax dhan oo buuxa oo aan maanta inta dhammayno berri aan dhihi karno baahideenna waa tana annagoo wada jirna wada dhan fadlan maxaana laga kaalmayn karaa dowladda shan milyanay yaboohday xafiiska ra-iisul wasaaraha uu yaboohay shanta iyada naftirkeeda inaan qorshayna nalaga rabo taasna waa ka wada fariisanaynaa maanta waxaa kaloo jira qoorsho guud oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu soo jeediyo wasaaradaha dhan ay isugu tagayaan iyo qeybaha bulshada oo ah waxaanoo kale markay dhacaan waataan diyaaradihii xirnay waataan shaqadii yaan la tegin dhahnay waataan dhahnay dadka ha fariistaana guryahooda taas waxay keeni kartaa in dhaqaalihii hoose u dhac wadamadii naga waaweynaa oo naga dhaqaalo badnaa ayaa defishit ka baqaayo iyo dhibaato dhaqaalo iyada naftirkeeda inaynan ku koobnaanin inaan xalino seen ugu hortegayna ugu xakamaynayna laakiin mustaqbalka naftirkiisa sidee wadanka uusan hoos ugu dhicin oo ay u noqotaa maaragtay u jiraa qorsho diyaar ah oo looga hortegi laha arrimahaas qorshahaas qayb weyn waxaa ka ah in hadda wixii karaan ah iyo wixii kaalmo ah inaan isugu geyno nidaamka caafimaadka sidii loo dhisi lahaa dhallinyaraha ka shaqaysa iyagana aan aada ugu mahad celinayaa oo runtii labadii isbuucoos dambe aanan habeenkii xitaa seexanin marka waxay iga mudan yihiin xishmo waxay iga mudan yihiin qadarin aada iyo aada u mahadsan yihiin ilaahayna jasaha ka siiya kulligood qorshahaas markaan ka baxno waxaa noo hari doonaa insha allahu tacaala maalinta sabtiga inaan idin celinaan isku dayayna markii hore laba cashaan idin niri laakiin waxaan rajaynaynaa maalintaas sabtiga inaa baaqataan oo iyadana aan uga faa'iidaysano imaatinkiina in xirmooyinkii caafimaad essential package of health services oo ay diyaarinaysa soomaalida iyo qubaraa iyo dad deeqbixiyayaasha ah ayaamahan oo dhan dijiyada ay fadhiyeen nairobi ay ku shaqaynayeen in w h o ay noo timaado oo annaga intaan wada fadhiisano aan la fiirino dad qubaraa soomaaliya u ah aqoon oo sistamka la soo shaqeeyey ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa oo soomaaliya kala shaqaynaya waxyaalo badan waa kala soconnaa laakiin idinka naftarkiina wasiirro maadaad aad tihiin oo arrimahan dijiyada mashquul ku ahaayeen bal annaga naftarkeenna aan fiirin oo aan isla ogaano marka waa fursad saciid aan ka faa'iidaysan doona haddii alla idmo joogitaankiina waana ballan agaasimaha hadalkiisaan hoos ka xariiqaaya waa dhaliil annaga naloo soo jeedinayo federaalka haddii aan is arki weyna inteenna badan waa hubaa agaasimayaasha guud aaday isu arkaan shiraray leeyihiin dagaaladooda iyo isqabqabsigooda waa isoo gaara laakiin wax iyaga ku ego ay xalliyaan wa waana ku faraxsanahay sababtoo haddii aan la xagxaganin micnaheeda waxa waay maba la shaqaynin waa la fadhiyay marka taasna waa ka cudur daaranayaa insha allah waxaan rajaynayaa in si isu dhow isku xigxigta inaan isku arki doono haddii alla idmo maanta shaqadeena ugu weyn inaan focus ka saarno qorshahan aan ka diyaarinay ka hortagga iyo xakameynta cudurkan ilaahiha naga haaya sideen dadkeena ugu badbaadin karnaa maxaan u baahannahay seen yani u wada wajihi karnaa xageen kaalmo ka raadsan karnaa taas waa howl noo wada taalo annaga federaalkiya ilaahay naga dhigay wasaaradda laakiin waa wax laga bilaabo maamul goboleedkii shaqaalihii hoose ilaa iyo maaragtay wasiirkooda aan rabna iyagana tirkooda inay ogaadaan waxaan wuxuu yahay waxyaalaha aan diyaarinay iyo sidaan u fulin doonno
adduunyaadan horumartay adeegyadii la fududahay abtirsiimadii oo i illaha kuburqidaayaan asliyay in sheego korte isgaarsiintan horeyte adiona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaw hooliyema ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix ee isbid aan hakadaana haddana aan walbele idaa iyo xafiiska online ku kiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho-da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsamaan shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroy hana kumid e halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasiin ku badan oo adeeg isgaarsiinle eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya amwali faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayboga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsahaytana khiyaare cudurka covid nneteen oo adduunyadun saameyn kuweelladii ama coronavirus iyo weliba eidlanku hadalhaaye guud ahaan dalalka adduunyada soomaali oo kiis kumid ee laku helayna weliba saameyn kuweelladay dhinacyo ganacsiga guddiga arrimo bulshada iyo guddiga ganacsiga ee baarlamaanka soomaaliya weliba iyoona ku hadaleyna saameynta cudurkan kuweeladay gudaha dalka soomaaliya gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha ganacsiga baarlamaanka iyo weliba iyo ku hadaleyna ganacsiga soomaaliya saameynta kuweeladay cudurkan coronavirus tan iyo intii dowlada soomaaliya ku dhawaaqday in xaalad tumiya afar maalmood ah la roojiyay dowlimaadida caalamiga runtii cudurkan waa cudur adduunyado dhinacmimay waa cudur maaragtay aada khatar iyo khatar u ah marka annagu wiigi lasoo dhaafay waa kii aanu ka fadhisanay guddiga arrimaha bulshada oonu dowladdana baaq u diray horta waanu mahadcelinaynaa dowladda inay ka joogtay baaq annagii oo la joojiyey duulimaadkii iyo waxyaalihii maaragtay cabsida ugu badnaa lahaa sida qaadkao kale oo waddanka soo geli jira oo cudurkaas si sahlan usoo qaadi karaa marka haddana bulshada waxaan ugu baaqaynaa dhammaantood inay ka foojignaadaan inay taxadaraan inay meelaha isku imaadaan iyo maqaaxiyaha iyo maarata meelaha loo malayn karo uu qaadi karo inay ka fogaadaan in qofkii xanuun dareemo uu wasaaradda caafimaadka si deg deg oola xidhiiro si maaragtay loo baaro marka saasaan ugu baaqanaa bulshada nahay bulshooyinka caalamka soomaaliduna haddii la dhaha hataa guryaha jooga aad bay ugu adagtay guryahayna joogaan marka laakiin khatarta cudurkan in guryaha la jooga way tahay inaan lasu imaanin way tahay in maaragtay meelaha shirarka fara badan in la joojiyo laakiin haddana waxay tahay dowladdu inay ka dexdarto arrintaas oo maaragtay dadweynaha wax loo qabto hadduu cudurkan ilaahay namo keeno anu waxaan rajaynaya insha allahu tacala inuusan cudur badan noo imaan doonin laakiin in case hadduu imaado cudurkaas oo dadka guryaha jooga ladhaho waa inay dowladdu seerfid sumayso waa in loogu talagalo wixii la siin lahaa dadka guryaha loo geeni lahaa waa in la helo weyaan kolley waxaan filayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday lacag ilaa shan milyan meelahaas beesha caalamkuna kolley lacag badan bay ku dhawaaqday waddamada laga helo marka servicekii sida loo qaban lahaa iyo qaabkii dowladda ay dadka ugu adeegi lahayd markan mar hadduu caalamka uu ka jiro waddankeenana case lagu arkay caalamka adduunka o dhan uu ka jiro lama dhihi karo waddanka ma jira lama dhihi karo mar hadduusa xataa ilaa hadda hadduusa xataa qof ku dhicin waddamadan ugu harareyso dhanna uu ka jiro wuu jiraa cudurku weyaan marka waa taxadar in la sameeyo dowladdu ma tuugsanayso laakiin khatarta soo socota ayay ka degeysaa dowladdu horta kulley qaadku waxyaalaha ugu badan ee keeni kara waddankeena cudurka ayuu ka mid yahay dhibaatooyin hore oo sii lahaana way jirtaa oo ka mid tahay lacagtuu dadka dhammaynayo iyadoo qofkii maskaxdiisu bedelayo marka anu waxaaba dhihi lahaa qaadka sidiisaba tuutal ahaan torally haddii xataa cudurkan baaboo sida in lagu joojiyaan anu ku baaqayaa maxaa yeelay dhaqaala badan baa ku baxaya waxaa ku baxaya caafimaad darruu leeyahay waa draagis weeyaan haddii beeciisa xagga shariicada islamka hadii loo kale xataa beeciisu ma asaxayo beeciisu wuxuu asaxaa shayga ama la cuni karo caloosha buuxin kara ama kayd geli kara labadaas ayaa shareecada islaamka beeciisu asaxaa dadweynaha soomaliya waxaan u sheegayaa inay raacaan amarada ama waxa loo sheegayo wasaaradda caafimaadku ay farayso inay raacaan haddii isu soo bixitaanka aad aan ka hadlo waxay ka badnayd markii hore ee la soo baxayay meelaha qaadka lagu iibiyo karowdhib eh aad bay dadka ugu badnayd laakiin hadda waxaa laga yaabaa maqaaxida qof baa imaanaya cuntuu ka cunaya uu baxaya uu iskaga tegaya qolyaha maqaaxida lana waxaan ugu baaqayaa in ay ka taxadiraan weelasha si fiican inay u dhaqaan shaaha bakeeriga lagu cabo markuu qof ku cabo inagu one time ma isticmaalo waddankeena laga ma isticmaalo one time use lama isticmaalo yacni one time waxaan oola jeedaa wax hal mar intii la cabo la tuurayo waddankeena badanaa aada lama isticmaalo bakeeriga markii lagu cabo ama saxanka cuntada lagu cuno si fiican in loo dhaqo saabuun lagu dhaqo laakiin biyo intaan la gelin aan laga bixin baan ugu baaqaya maarata caafimaadka in la ilaaliyo
ilahay majis waxaa ah asbuuci hore wasiirka ku-xigeenka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay inaan qalabki haysan horta waddanka waxaa soo gaaray qalabkii lagu baari jiray coronaviruska mashiimadii oo dhan oo dhamaystiran ayaa dawladda hadda gacanta ku haysaa dhammaan marka waxay ka hawlgelayaan meelihii checkpointyadii airportka oo kale dekadii oo kale iyo meelihii miimka u ahaa marka waxaan ku kalsoonnahay wasaaradda caafimaadka inay hubiso dadkaas midda midda labaad cid kasta oo kuruwi oo imaanaya in laftigooda lagu xanimo airportka dhe dekada dhexdeeda lagu hayo aysan usoo degdayin dadkii shacabka ahaa oo bulshada soo dhexgelin sidaa si lamida waxaa kaloo muhiim ah oo aan usheegayna dawladda hoose waaxyada fayadhowrku inay hubiso meeladaha cunada lagu kariyo ay hubiso caafimaadkooda iyo badqabka shayga la isticmaalayo iyadaa uxisaaran dawlad hoose ahaan sababtoo ah iyaga waxay leeyihiin waaxda fayadhowrka dawladda hoose marka inay hawl gasho oo meheradaha iyo systemka kasto meel kasta wax lagu kariyo inay dul istaagaan ciddii aan u qalminin inay bulshada u adeegaan inay ka joojiyaan isla markiiba way is abaabuleen guddi bay sameeyeen waxay ku hawlan yihiin inay hawshaas ka hawlgalaan haddii ay u baahdaan dad expertna inay dalbadaan oo shaqadan maadaama qalabku uu cusub yahay oo la oran karaa waxyaalo badan inay u baahdaan balse heegan bay ku jiraan dhakhaatiirtii doctor duflow u yahay guddoomiyaha amar dawladda haday soo saadho soomaaliya o dhan ka heri galo ujeeday wasiirka gaadiidka dikreetadii ugu horeysa uu soo saaray waxay saameystay soomaaliya o dhan soomaaliya marka marka laga hadlayo wax la joojinayo waa bad iyo beri iyo cir intuba in la joojiyo oo la controlo customiska ku yaala xaduudahana ciidamada ama kuwa maamul goboleedyada ha noqdeene ama kuwa dawladda dhexe ha noqdeene inay ka hawlgalaan oo wax kasta oo waddanka dhibaato ku keenaya inay hor istaagaan aad bay muhiim u tahay walow waan la socdo qaybo kamid ah hadda xuduudaha qaadadii kasoo gelayay in la joojiyey oo weliba qaybo lagu gubay waxaa kaloo ammaan mudan ciidankeena booliska iyo nabad sugidda airportka wixii ugu dambeeyey oo kale qaadadkii kasoo galay diyaaradaha localka oo ka yimid iyo wax kasta oo yimaada inay reegan ugu jiraan inay qabtaan aysan soo gudbi karinin hal shay oo mamnuuc laga dhigay waddanka laga joojiyey ayagona aad bay uguma ugu ammaanan yihiin gobolada dad isalaama wax wada cuna hal shay wax ku wada cuna waxyaalaha wada wanahay carab midkiisa kale maadaama dad islaam aan nahay haddana saas ay tahay markii ay wax timaado wax badan oo kamida in la joojiyo waa lagu khasban yahay hadda anagu dadkan wacyigelin ku wadnay maalmahan isugu dhan baa waxa ka dhacay waxaa la yihi ra-iisal wasaaraha iyo golaha wasiirada minta isku yimid baa la yii dadka hala wacyigeliyo waxaa la yihi dhagaha yaan la taaban afkaa la taaban intii ra-iisal wasaaruhu iyo wasiirada joogeen bay kulli fankiyaan kutarteen marka ra-iisal wasaarihii baa waxaa la yihi ra-iisal wasaare fankii waa taabatay wuxuu yihi cid isa dhaalin karta inta badan ma jirte balse taxadar gooni ha la sameeyo sidaas lamid ah waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed laba waxa oo muhim inay wixii hore isa salaamintii iyo wax wada cunkii wax badan oo kamid inay ka dadaalaan sidoo kale in dadka islaamka ah oo soomaalida ay isgacan qabtaan haddii yimaado ilahay naguma keene cudurka uu dilaaco oo ay dhibaata timaado dadka danyarta oo salada subaxii suuqa la aada ama soo xamaasha aan awoodi karinin inay wax badan kaydsadaan in dadka kale ay gacan siiyaan
country is dead. Marches!
Avcı en tücel, en tücel avcı. Vara şev, sen mindin o işidir. Ha.
een goore kadaayi qosobalin guuriyey aan booro wali atilii ogayna io eeliglow usbaalma ah saxaab company sbert bartis caalami ah bulshooy ogaala onlanki haaye elbiyewa orore abaarlanki galona meel aarangewan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kambani isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anroona afarshay meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto injaryi alaabtiyo hay ku ombateena bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis antu meeladaya afarbool inku fadhiya albar moosi faraay i iskaameentada oo halawtay arnajiridee waxa ku eleeyey inkasiinki akaatay mudun agalbereed baa burbaa isinfadaasan inkaseeda bulshooy saxaab kambani isbeer baartis saxaab company sbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc walba le luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya i isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab kambani isbeer baartis ogaada bulshoy hamar malanku adeega wayba usasa toosa inkiirinya abuudabey saxaab kambani isbeer bartis iyo weliba usaa ka horjeeda station yarooga am walaay faahfaahin kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi todoba
qaybgidan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaaytana khiyaaray degmada janaal ee gobolka shabeellada hoose oo dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya la wareegan iyo weliba geega bulshada ka dhaqan degmadaasiti kulan la qaaday iyo ciidamadii taliyaha ciidamada lugta xooga dalka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed diirar iyo sidoo kaleeto gudoomiyaha degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose weliba shacabka iyo ciidanka xooga dalka soomaaliya kala hadalena eelfagaare ee ku tirsan degmadaasiti janaale iyoona ka codsadan shacabkaasi tooyin iyo la shaqeeyeen ciidamada xooga dalka soomaaliya aan kula shaqeeyeen dhinaca iyo ammaanka si deegaanka usugnagada deegaan nabadee reertanaada waa fiicantii soo maha waa ismaqlaynaa soo maha inaad la shaqaysaan maamulka la shaqaysaan ciidamada la shaqaysaan soo dhowaysaan midka tuugga oo idinku dhex dhuumanaya waa taqaanaan inaad ciidanka farta ugu fiiqdaan inaad tidhahdaan kani canaasiirtii qurunka ahayd oo dhiigga bini'aadanka xalaashaday buu ka mid yahay naga dhex qabta si aad horumar u gaadhaan haddaad qarisaan qofkii qariya waa la mid hadda soo ismaqli mayno qofkii qariya waa la mid qof aad ka biqi kartaan ma jiro ilaahay mooye cid aad ka baqaysaan oo maanta marti u tihiin ma jirto ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed baa idinla jooga waxaad maanta u sheegi weydaan mar kale u sheegi maysaan waa inaad gacan siisaan waa inaad aad ku tidhaahdaan kan waa kan kanisaan u ahaa kanisaan u ahaa si si looga dhex qabto ummadda soomaaliyeed magaaladuna ay u noqoto magaalo xora amni leh laysku hallayn karo kulligood waxaana hadda laga bilaabo sida dawladda federaalka soomaaliya aan farriinta idinka wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre farriinta aan idinka wadaa waxay tahay inay dhammaan wixii loo laga rabay meeshatan oo maamula hadday tahay iskoolladii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay isbitaallada hadday tahay biyihii hadday tahay saldhiggii dhammaan wixii aad u baahnaydeen oo agaba sida ugu dhaqsaha badan bay u geliyaan waxaan waxaan haddii allah awoodda leh aan rabnaa inaad saacaddaa laga bilaabo aad dareemaysaan in magaaladu isku furan tahay ganacsi ka bilowmay ciidankii meel walba uu marayo dukaamadii ay shaqaynayaan ma dukaamadaana idiin shaqayn jiray hadda soo meel walba meherad ma aha intaa aanu magaalada xasilinaynay oo baaraynay waxaanu u baaraynay oo idinla sugaynay inaan mar isugu wada nimaanno in magaalada oo dhan inay xasilan tahay inaan idin tusno xor baa tihiin magaaladu waa nabad dheerihiinna falanaysaan dhaqaalihiinni meeluu idinka soo geli jiray baad samaysanaysaan waa ganacsanaysaan wax ilaahay abuurtay oo cabsiya oo idin geli kartaa ma jirto waxaa garabkiinna taagan ciidamada geesiyaasha ah naftood hurayaasha ah ku dhaartay inay dalka iyo dadkaba ka xoreeyaan nimanka nabaaddiidka ah ee canaasiirta ah oo wuxuusnimada dadka bini'aadanka ah ula dhaqmaya inay ka sifeeyaan haddana waa ogtihiin dhabarjabka ku dhacay iyo sida ay ula dirireen lagana hari mayo meel allaale meesha ay joogaanna waa ugu gelaynaa haddii allah awoodda laydmo waxaan rabnaa waxaan rabaa marka waxaan rabaa marka dhammaan inaad ahaataan lana shaqaysaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhiiggiina dhiigga idiin horaya oo la dagaalamaya dadka gumaysiga idinku hayay oo aad beeraha ka falan weydeen oo aad meelna uga dhaqaaqi weydeen oo khasabka idinku haystay saaka laga bilaabo waa ka xorowdeen maanta aynu wada taagannahay xor baa ka tihiin ilaahay baa mahaddaa iska leh xorta idinka dhigay oo oo ciidanka idin idin keenay midda labaad waxaa mahadda gaarkaa iska leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo har iyo habeen u taagan inay la diriraan canaasiirtan waddanka ku soo yaacday oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda iyo maalkeeda xalaashatay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maalkiinna ma taabanayaan gabdhihiinna ma taabanayaan naftiinna ma taabanayaan idinka idin ilaalinayaan waa ganacsanaysaan xor baa tihiin inaad la shaqaysaan baa la rabaa saa ma isku ognahay maasha allah maamulkiinna idinla jooga oo halkan garbahayga taagan inaad la shaqaysaan baa la rabaa inaad ku xidhnaataan baa la rabaa waa fahanteen soomaa inaad maamulka ku xidhnaataan inaad la shaqaysaanna waa la rabaa inaad gacan siisaan baa la rabaa waxaa la rabaa ciidan ciidanka inaad la shaqaysaan wax qabiila oo la yidhaahdo saacaddaa laga bilaabo ma jiro soomaali baa tihiin way fahanteen soomaa soomaali baa tihiin wax qabaa'ila oo ka shaqaynaya haba yaraatee ma jirto dadka halkan jooga soomaali baa tihiin soomaali baa ku abtirsanaysaan waa fahanteen soomaa waxaa la rabaa inaad dawladda soo dhowaysaan inaad la shaqaysaan asbuucyadan soo socda magaalada isbeddel weyn baa ka dareemaysaan haddii alla awoodda laydmo beerihiyo aad falataanoo xor ku falataan dhaqaale idiin soo gala meheradaha hadda waa u jeeddaan meel walba ciidankii baa idiin jooga waa dhex soconayaan dib dambe ugu arki maysaan iyagoo idin dhex yaacaya nimanka canaasiirta ah oo wuxuushtaa meesh meelahan wareegaya meel walbana waa looga daba tegaya haddii allah awoodda laydmo waxaa dawladda federaalkaa idinka wadaa oo idiin soo dhiibtay raashin caawimaah oo la yidhi dadkaa tabaalaysan oo nimankaasi wax walba u diideen ha la gaarsiiyo kuwo kalena waa ay daba socdaan hadday dawo tahay
waxaan rabnaa marka inaad nala shaqaysaan wixii soo gala magaalada iyo wixii kale taleefanin waay taleefanaan na siin doonaa taliyayaasha inaad la soo xiriirtaan nala soo xiriirtaan ilan dhibaatada ninka dhibaatada sameynaya idinku idinku jiraan taliyahaas wuxuu ka hadlaayay waxyaabaha oo ay ku qaraabin jirin ayaga waxaan soo aragnay kulligeen waxaa waaye janaala wax ku baranay waxay ahayd ninkii hal dhagax meel ka qaada toban ajir uu leeyahay macallimiintan aanu dhigi jiray laakiin ninkii miina geliyi ka waran wadada waxaa le ninkii wada le wax ka qaada fiiri meesha ku soo dhow haddana waxaa le fiiri algaroob ninkii jara kulaha asoo nin muslim dilow nimideen waxaa taas dunya hay hada jaajus alladii qaluu calayna kitaabna ku jirtaa marku waxyaabaha oo horta jaraaltu waxay macnaha ay mar walba ugu mahad celinayaan diintu way barteen dad la gaadi kara maaha dad ahlu diin waay wixii xun iyo wixii fiican waa gasaya waa ognahay dhammaantiinaan inay inaad la kulmayn haddana waxaa waxaa jira qaar idinku dhex jiro oo idin dhibaateynayo hadda markii la baxo telefoona hoos laga diraa waxaa la leeyahay ee saasaa la leeyahay saasaa la leeyahay ma fahanteedgoyow iyo keenay
taariikh waa jirtaa laakiin aanu ku maqalna ama shirkada aanu codkiisa ka maqalnahay tilaabashada ilaa ayaan ka qaadi doonaa noo fadhiyo ogaada ala xabaan la sheegaa kulligiina wax meesha fadhiyo shirkadaha dhan waxna kulligiin lambariin waa lahaya waa la dhegeysanaa guriga lagu imanaya wiinama laga qabsanaa iyagoo joogana waxaa la sameynaya in guriga la tagaa la baxsan jiray ayagoo kula jooga kabaran is ilaaliya aniga ninkii xamar la geeyey wax ma ka qaban karno ninkii beedhawa la geeyey wax ma ka qaban karno ninkii u gacan gala ciidamada ayadoo fal lagu soo qabto mi odigii soo soo imaadane oo ku darayna odigii dhaa wiilkayga waa saan wa- oo oo- oo shabaab nin shabaab ah oo la- la hubo haddii aad soo doonataan adin shabaaba tahay Ha, abur sisin wuxuu ku jiro dowladda maadaama sawaaqa xabadeeda aa maqasheen dowladda xabad kaleed mayna ku imaan gacanteedna waa wadataa kulligiina shaqo abuuraan idin sameynaa macaawinadin diyaar waay raashinka ayaamaan la qaday iyo wax walbo wax walbo nin walbo lawlaba bil raashinka uu ku noolaan lahaa qoyskiisa diyaar waay guri guriga lagu keenaa raashinkaas idinkaa iskale idinkaa ay kugu talagalnay baagamuudan ma jiri doonta insha allah wixii baabuur oo magaaladan soo galaayo ugu yaraan laba isbuuc mamnuuc waay mootile maqlisin wixii mooto ah wixii mooto wixii mootile mootile waxa wadada meena geliya idinka waay waxa wadada meenada gelinaa u fududeynaya nimanka ayaga waay wax moota la dhahay ma soco karta ninkii reer janaale oo moota lagu arko asi moota waa laguba ilaa amar dambe mootan waa fasaxi doonaa markaan fasaxnana moota nambaraysan moota diiwaan gashan moota waxay aan fasaxinaa ninkii beer rabo markii hore bishkiliita ku tagi jira bishkiliita ku tagno ama alween inta mootada laga fasaxayo baawarta laga fasaxayo wax baawar soo galaayo mar wax baawar ka baxayna ma jirto khamiistaana ganacsiga dibaan kasoo sheegi doonaa inuu inuu saxaya inuu xiran yahay ilaa nimanka meelaana ku jiraan intii laga sideenaayo ay ay soo dhuuma lahayeen waxaa ii daran naag miskiin ah siddeetan jira oo soo doonatay isbuuc waxay cunaysa ee tuulada ku naqanayd inay wax kusoo gaaranaan diidayna waxaas dhan waa ka sifeynaynaa insha allah cadowga marka waxaan sameynaynaa mootile waa maqlaysiin ninkii mootidiisa la qabto asoo socoto may soo ceeli karto hadda ma dhihi karo guddoomiyaha saas joogay iyo waxaas joogay ma dhihi kartin baawarta waa baaraynaa meelahaas haddii jooga waa baaraynaa tartiib waana soo deyn doonaa laakiin waxaan ku fasaxaynaa ayaga nidaam iyo wax kale ku fasaxaynaa iyo wax la ogyahay iyo damiir ha wixii wixii kale teed kale waa waa maqasheen geedahan hala gooyo nin walba guryihiis geed ha ka gooyo kuwa anaga noo taalana waxa ku samayseen adiga gurigaa lay ka gooy bis
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ana xasiin saari waana tasin kula dareersiyay dhinac sanaadana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan neefadhi weliba siinlanaa hamiin faylan iyo sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu